dibadbaxan oo ay kasoo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada buuhoodle ee dhulka uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa waxa ay ku muujinayeen inay kaga soo horjeedaan maamulka somalilan iyadoona dadweynahani ay socdaal ku marayeen wadooyinka waaweyn ee magaalada buuhoodle islamar ahaantana ay ku dhawaaqayeen erye ka dhan ah maamulka somalilan haddaba qaar ka mid ah dibadbaxayaashan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay ka waramayaan waxyaabaha ay ka cabanayaan iyo dhibaatooyin ay ka tabanayaan maamulka somalilan waxaa laydinka rabaa maanta waad ogeydeen xafladdii donaad halkaa ka dhacday wax badan oo qadafabaa ka dhex yimid waxaas waxay gudaha ku soo galeen waxaa la doonayey in koonaha magaalada xabaddu ka bilaabato somalilan iyo maamulkaasi waxay ku talagaleen inay isku keendilaan way ku qarashgareeyeen waxaa laydinka rabaa hawsha iyada ah inaad ka diyaargarowdaan ku talagashaan
mar labaad iyo mar saddexaadba waxaannu cambaaranaynaa maamulka somaalidiidka ee salem ee ku soo duulaya dadkan war gaardooyinkaad hargaysa ku soo xidhaan annagu waannu ognahay dhexdeedana isku gaadhiibasaan waannu ognahay inaadna furfurasaan waannu ognahay laakiin waxa waa ka dabaabulshaysanay war ma nihin dad la dhex galo ma nihin dad wiil yar intii laga soo dira hargaysa la yidhaahdo reer hebeel baa deexda kuma taaban karto war waxaasi waa beela waa la taabanaya wiilkan annaga dhalla waannu xidhaanaa war wax dambaad soo rari kartaan walaahi ma jira waannu ka hortegannaa kuwa aad noo soo dirteen ee annagu aannu dhallay ee degaan ka soo jeeda waannu qabananaa maamulka somalilan ayaa ka mid ah maamulada ku daaban shisheeyaha islamarkaana dhibaatooyin iyo fasaad diiniba ku haya bulshada ku hoos nool deegaanada uu ka taliyo iyadoona marar badan sidan oo kale bulshada ku hoos nool maamulkaasi ay ka soo muuqdeen warbaahinta iyagoo ka cabanayo tacadiyo iyo dhibaatooyin kala duwan ee uu u geystay maamulkaasi